أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الإقرار بالنسب فصل هذا من كان فاصل من أحكال صاروا في الإقرار قرتان كأيو فصل يهي بالنسب نسبك لقره ayuu u fasal yahay weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa axkaamtii iqraarka cashirkeenna insha alla waxaanu ku soo qaadanay iqraar qofku uu qirayo hanti ama maal inuu qofku qirayo axkaamteedii ayaanu soo qaadanay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa mas'alo kale oo ka duwan masaa'ilkii shal aanu soo qaadanay masaladaasi waxaa weeye aliqraaru binnasab yacni sharcigu ma ogol yahay qofku inuu qirto qofkani inuu isagu dhalay qofku inuu isagu dhalay sidaasna aabba ma ugu noqona iqraarkaas mujarad hada aliqraar aabba ma ugu noqon hadduu yidhaaho wii qofkan anigaa dhalay oo waa carruurtaydii idaa waktigii aqara shaksigu uu qiro binasabin nasab hadduu qiro بأn alxaqahu binafsihi ayaa loola jeedaa naftiisu u haleeshiiyey caruurkii ka haadaa ibni kani waa wiilkaygii saasuu yidhi idaa aqara hadduu qiro binasabin nasab hadduu qiro laxiqa waa haleeli waladkaasi caruurkaasi hu ayilmuqira qofkii qiray ayuu haleeli bishardi an laa yukadibahu shaksiga muqirka ahee wax qiray inuusan beenin shardigiisuu ku haleeli alxisu caqligu inuusan beenin shardigeedu ku haleeli de waxaan macquul ahayn hadduu sheego ma haleelayo wuxuu ku yihi sheekhu raximah ullahu tacaala qofku hadduu nasab hadduu qiro nasab hadduu qofku qiro uu yidhaha carruurkan anigaa dhalay gabadhan anigaa dhalay wiilkan anigaa dhalay hadduu yidhaaho laxiqahu waa haleeli aabbihiisuu noqon laakiin bishuruud qof walba ma dhihi karta anigaa dhalay oo aabbaha laisaga kaa saarin maayee shuruud waxaa shardiga bishardi an laa yukadibahu shaksiga muqirka ah ee wax qiraya alxisu caqligu inuusan beenin waa shardi wax macquula wuxuu waa inay yihiin oo caqligu uusan ka hor imaanin caqligu waa inuusan beenin la yidhi maxaa baxay haddii caqligu beeniyo falaa yasixu ma ansaxayo min mamsuux ruux iska masaxanba oo cawradiiba aan lahaynba cawradii dakarka ragga ma wax ka dhali lahaa maba lahaba waa masaxan yahay meeshii wax laga dhali lahaaba maba lahaba ninkii dakarkii cawradii dakarka oo aaladii wax ku jimaaci lahaa maba laha markaas wuxuu leeyahy carruurkan anaa dhalay see ku dhashay waaba masaxan tahay mamsuuxaadba tahay see ku dhashay wuxuu waa inay wax macquula yihiin shardigu caqligu rumaysan karo ilaa fii zamanin yumkinu ixbaaluhu fiihi ilaa inuu sheego maahane zaman ay suurtagal tahay inuu wax ku eerayo oo maalan uu leeyahay horey waan fiicnaan jir sanadkaas aan dhalayo oo sanadaan fiicnaa oo sanad ay suurtagal tahay marka liistixaalatihi maxaa yeele waa mustaxiil qof masaxan inuu caruur dhalo ilaa inuu sheegto maahane zaman uu fiicnaan jiray oo wax uurayn karo waxaa kaloo shardi ah wa anlaa yakuuna inuusan ahayn waxaa kaloo ka mid a bishardi an laa yukadibahu lxisu yacni inuusan caqligu beenin waxaa ka mid a tusaalaheeda qof isagii la da-a isagoo labaatan jiruhu wuxuu leeyahay mid siddeediyo toban jira anaa dhalay uu leeyahay isagii waa labaatan jir midka aabbanimada sheeganayo carruur siddeediyo toban sano jira ayuu wuxuu leeyahay anaa dhalay see ku dhashay laba sanaad ku dhashay adigoo jira adoo laba sano jira miyaad dhashay waxaan macquulahayn waxyaalaha noocaas oo kale hadduu sheego ma laga aqbalayo lagama yeelayo wa anlaa yakuuna waa inuusan shaksigu ahayn macruufa nasabi abtirsigiisa mid la yaqaan min hayrihi hayrkiisna shaksigan muqirka ahee wax qiraya hayrkiis mid lagu yaqaan abtirsigiisa waa inuusan ahayn waxaa kaloo shardi ah inaan qof kale loo oqon ama haddii qof bulshadu ay og tahay hebel hebel hebel nin la leeyaho macruuf oo la wada yaqaan ayuu inta yimid wuxuu yidhi kan anigaa dhalay ninkan waa la yaqaanaaho ina hebel hebel weeye goormaad dhashaa la leeyahy weligii intaan arkaynay intaan maqlaynay hebel hebelaa loogu abtirin jiray taasina waxa weye ma ansaxayso qof macruufu nasab ah oo nasabkiisii la yaqaano ina hebel hebel loo yaqaano hadduu yidhaaho anigaa dhalay ma laga aqbalayo waxaa kaloo shardiya waa an yusadiqahu shaksiga muqirka ah ee wax qiray almustalxaqu qofka laishaleeshiiyey caruurka laishaleeshiinayo oo ishaleeshiinayuu leeyahay anigaa dhalay waa inuu u rumeeyo in kaana mustalxaqu shaksiga laishaleeshiinayo baaliqan qof qaangaara hadduu yahay caaqilan xaya qof qaangaara ee caqle oo nool hadduu yahay waa inuu u rumeeyona shardigu waxaa kaloo shardi ah kan uu ishaleeshiinayuu leeyahay anigaa dhalay inuu u rumeeyo waa shardi uu yidhah waa runtii waa aabbahay in kaana baaliqa hadduu qaangaar yahay caruurku hadduu yahay hadduu qaangaar la yidhi maxaa baxay dee hadduu iska caruur yahay ictibaar ma leh kani waa aabbahay iyo aabbahay ma aha lama fiirinayo hadduusan qaangaar ahayn leannu aqwaashiisu muctabar ma aha siqiirka laakiin qofka la leeyahay ma beeniyey mase wuu rumeeyey hadduu qofku qaangaar yahay isagoo qaangaara oo caaqil ah oo xayi ahoo qof nool ah hadduu yidhaaho waa runtii waa waalidkay waa aabbahay waa laga yeeli wayasixu waxaa ansaxaya an yastalxiqa inuu ishaleeshiiyo meytan ruux meyda inuu yidhaaha anaa dhalay ruux meyda inuu ishaleeshiiyo waa ansixi oo wayarisa shaksigii hu meydkaasna uu dhaxlo iyadana waa ansixi yacni shuruudda iqraarka qofku markuu leeyahay qofkan anigaa dhalay shardi ma aha qofkuu ishaleeshiinayo inuu nool yahay shardi ma aha qofku hadduu geeriyooday oo qof meyda hadduu yahay oo iska dhintay wuxuu leeyahay meydkan waa caruurkaydi waa dhihi kara sharciguna waa u ogol yahay haddii shuruuddii lasoo xusay hadduu oofiyo shuruudda maxaa ka mid ahayd anlaa yakuuna macruufa nasabi min gayrihi haddii qofkan meydkaa haddii nasabkiisa aabbihiisa la og yahay laga yeeli maayo oo laleeyahy qofkan dhintay waana hebel hebel hebel haddii loo yaqaano ma laga yeelayo shuruuddii kale waxaa la ictibaareen bishardi an laa yukadibahu alxisu wax xiska iyo caqligu uu beeninayana waa inuusan ahayn qofkan meydka ahu ishaleeshinayu leeyahay meydkan anigaa dhalay waa awlaaddeyduu ka mid yahay haddii haddii caqligu uu beeninayo waxaan suurtagal ahayn uu sheego ma laga yeelay wayasixu waxaa ansaxay an yastalxiqa inuu ishaleeshiiyo meytan ruux meyda inuu ishaleeshiiyo ayaa ansixi wayarisa shaksiga muqirka ah ee wax qirayana hu meydkii uu dhaxlo waa ansixi marka wayarisahu hadalkan wayarisahu markuu sheekhu leeyahy wuxuu ula jeedaa meyd hadduu yidhaaho anaa dhalay muxuu ka faa'idi wuxuu ka faa'idi dee meydkii hantiuu ka tegay oo hantiduu rabaa inuu dhaxlo hantiduu rabaa inuu dhaxlo haddii marka cid ku beenisa aysan jirinin hantidii meydkaa isagaa yeelanay shuruuddii iqraarkana uu soo maro shuruudda iqraarka waxaa kaloo shuruudda meydka ka mida meyd marka yacni qofka la leeyahay wuu haleeli hadduu yidhaaho meydkan anagaa dhalay ziyaadatan calaa shuruudi saabiqa shuruuddii aan soo marnay waxaa lagu ziyaadinaa waa an yakuuna xaa'isan litarika waa inuu qof kaloo dhaxasha aysan meesha jirin oo hantidii asagu uu koobi karo hantidii oo dhan waa inuu koobayo qof kaloo dhinaciisa taagan oo isna dhaxalkii wax ku sheeganaya waa inuusan jirin xaa'is waa inuu yahay an yakuuna xaa'isan litarika qof tarikadii koobi kara oo qof kaleo wax dhexlaya aysan dhinaciisa taagnayn waa inuu qofku yahay shardigu marka fasalkan ulajeedada dhan oo laga leeyahay waa majhuulu nasab qofkan la ishaleeshiinayo waa qof aan nasabkiisa la garanayn hadhan oo yacni aabbihii iyo abtirsigiisa iyo midna aan la garanayn weye midaaru hada alfasli fasalka dhan wuxuu ku dul wareegsanayo waa qof majhuululnasab ah ama haddii qofku macruufu nasab yahay oo nasabkiisa la yaqaano dee qof dhihi karta anaa dhalay mama jiro nasabkiisa haddii la yaqaano aabbihiis unbaa loogu nasab tiray baabu lcaariyati haadaa midkani baabu lcaariyati caariyada baabkeedii wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo caariyada iyo axkaamteeda caariyada xagga sharciga waxaa lagu yidhaha ibaaxatu اlintifaaci majaanan bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi caariye waxaa la yidhaha ibaaxatu اlintifaac in nafciga qof loo banneeyo shaygan inuu ku nafciyo in qofka loo banneeyo majaanan si bilaasha loogu banneeyo adoon lacag ka qaadanayn lacag adoon ka qaadanayn waxaad leedahay kitaabkan waan ku caariyeeyey soo daalaco ka soo faa'iidaysa waan ku caariyeeyey qofkii marka maxaad u bannaysay kitaabkii inuu ku nafciyo majaanan si bilaasha adoon wax ciwada aadan ka qaadanayn bimaa yaxilu اlintifaacu bihi shay in lagu nafciyo ay xalaal tahay ayuu u bannaynaya inuu ku soo nafciyo shay in lagu nafciyo ay xalaal tahay ayuu u bannayn inuu ku soo nafciyo maca baqaa'i caynihi shayga markii lagu nafciyona cayntiisu waa inay soo harayso oo ay baaqi tahay ila kitaabka qofku markuu ku nafciyo oo uu soo daalacdo kitaabkii qofku ma cunaye waa keeni cayntiisu waa baaqi maca baqaa'i caynihi la yidhi maxaa baxay halkaa waxaa lagu ogaaday raashinka caariyadiisu inaysan ansixayn madcuumaad iyo mashruubaad waxyaalo la cunayo iyo waxyaalo la cabayo iyo kuwaas caariyadooda ma ansixayso maxaa yeele qofkan haddaad ku tidhaaho saxankan beriiska waa ku caariyeeyey muxuu samayn waa cun wixii waa dhammaysanaya bas caariye ma ansixayso hadda wax caariya ma ansixayso shayga la iscaariyeyn karo markii lagu soo nafciyo waa inuu soo harayo shaygii ayaa shardi ah markii lagu soo nafciyo kabacdi waa inuu soo harayo haddaad tidhaha galaaskan biyaha ku jira waan ku caariyey biyahan galaas ku jira waan ku caariyey ma ansaxayso lanno biyo waan ku caariy biyaha nafcigooda waa in la cabo un qofkii hadduu cabana maxaa soo haray hadduu cabana waxba soo hari maayo shardu lmuciiri qofka wax caariyeynaya shardigiisii sixatu tabarucihi tabaruci lmuciir qofka wax caariyeynaya samafalkiisa samafalkaa ansixiddeedii waa shardi qofka wax caariyeynaya shuruuduu sharcigu u xidhay shardiga ugu horeeya waxaa weeye qof wax sadaqaysan kara oo wax samafali kara oo ixsaan samayn kara waa inuu qofku yahay qof ixsaan samayn kara oo wax sadaqaysan kara oo maalkiisa wax kala bixi kara waa inuu yahay la yidhi maxaa baxay waxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo icaaratu sabiyi saqiirka wax caariyeyntiisii ma ansaxayso saqiir inuu wax ku caariyeeyo ma ansaxayso liannahu laysa ahla litabaruc liannahu saqiirku ahal uma ahan inuu wax tabaruco maal asagu ma bixin karo xoolihiisii xataa waxaanu soo qaadannay baabulxajri inaanu ku soo qaadannay maalka saqiirka in mas-uul laga yahay oo isagaba sharcigu uu ku tilmaamay maxjuuru calayhi waaba la xayiraba tasaruf ma laha maalkiisa kuma tasarufayo leannu meesha maslaxadu ku jirto iyo meeshaan maslaxada ugu jirin weli kalama yaqaano caqligiisu ma bisla qof caqligiisu bislaaday oo masaalixda iyo mafaasidda kala garanaya ma aha maadaama uu saqiir yahay marka saqiir caariyadiisii ma ansixayso wاlmajnuuni wa icaaraة اlmajnuun ruux majnuunoo waalan caariyadiisiina ma ansixayso wasafiihi wa icaaraةu safiihi kii safiihayo dabaalka ahaa caariyadiisii isagana ma ansixayso ruux waalana wax ku caariyeeyey ma ansaxayso kii safiiha safiiha maxjuuru calayhigii ayaan ku soo qaadannay waa man laa yuslixu atasarufa fii maalihi wa diinihi waa qofkaan diintana ku wanaagsanayn maalkana aan ku wanaagsanayn kaasaa isagana waxaa la yidhaha safiih waxaasoo dhan caariyadoodii ma ansaxayso liannahu shardiga waxaanu soo qaadannay sixatu tabarucihi qofku waa inuu tabaruciisu u ansaxayo wa an yakuuna shaksigu waa inuu ahaado maalikan lilmanfacati manfacada qof iska leh waa inuu yahay qofka shayga nafcigiisa qof iska leh inuu yahay waa shar fa yuciiru marka waxaa wax caariyeyn kara almusta'jiru qofkii shayga ijaartay ama guri ha noqdo ama gaari ha noqdo ama daabad ha noqdee qofkii wax ijaartay waxbuu sii caariyeyn karaa leanna guriga aada ijaaratay manfacadiisa yaale manfacadiisa adigaa iska leh maadaama guriga aada ijaaratay oo qofkii guriga iska laha adigu haddaad manfacadiisa leedahay kii guriga milkigiisa iska lahana muxuu leeyahay isna milkiga dhanoo raqabatulbeyduu leeyahay guriga dhan raqabadiisa iyo milkiyadiisu iska leeyahay adigu haddaad bil guriga ijaaratana maxaad guriga ku leedahay bishaa nafcigeeda sanad haddaad ijaaratana guriga maxaad ku leedahay sanadkaa manfacadiisa marka qofkii wax ijaartay sheekhu wuxuu yidhi caariyadiisu waa ansixi لأnه caariyada shuruuddeeda maxaa ka mid a an yakuuna maalikan lilmanfaca qofku inuu manfacada asagu iska leeyahay bil haddaad guriga ijaaratid bishaa guriga nafcigiisoo dhan adigaa iskale qof kale waad sii caariyeyn kartaa marka guriga ad u ijaaratay waad sii caariyeyn kartaahoo war bishii anugu shan iyo toban maalmood oo bisha ka mid a waan maqanahayo guriga waan ku maqanahaye adaan ku caariyeeye sii seexo hebelow gurigana iskama lihidid de adiga waxaa tahay musta'jir lanno shayga manfacadiisa aad leedahay bishaas manfacadiisa maadaama aad iska leedahay qof kale waad caariyeyn kartaa fa yuciiru waxaa u caariyeyn kara almusta'jiru qofkii musta'jirka ahayo wax ijaartay waxbuu caariyeyn karaa ijaaratan saxiixa ijaaro saxiixa hadday tahay ijaaradu waxbuu caariyeyn karaa id laa tumlaku lmanfacatu manfacada lama milkiyo ilaa bihaa ijaaro saxiixa mahan manfacada waxaa lagu milkiyaa ijaaro saxiixa wاlmawquufu calayhi waxbuu caariyeyn karaa qofkii wax lagu waqfay wاlmuusaa lahu bilmanfaca qofkii shayga nafcigiisa lagala dardaarmay asna waxbuu caariyeyn karaa wain lam yemlik alcayna cayntiiba yuusan iska lahan isagu hadduu rabo laakiin caynta nafcigeedu leeyahay liannaha maxaa yeelay ijaaradu tariddu waxay ku soo aroortaa cala almanfacati faqad waxa la ijaaranayo waa guriga manfacadiisii ee raqabadiisii maaligiya iskale raqabat اlbeyt maaligii ayaa iskale fayuciiru waxaa wax caariyeyn kara almustaajiru qofkii wax ijaartay waxbuu caariyeyn karaa duuna almustaciiri kii wax caariyeystay ka sokay kaasi waxba ma caariyeyn kara kitaabkan waad soo caariyeysatay adoo kitaabkii soo caariyeystaa qof kale wuxuu ku yidhi isii caariyee sharcigu kuma ogola waxba ma caariyeyn karto leanna adugu kitaabkan markaad soo caariyeysatay kitaabkan manfacadiisa adugu ma milkin manfacadiisa ma milkin ee manfacada waxaad adiga yacni ku isticmaali ibaaxo waa laguu banneeyey mahan manfacada ma aadan milkin falaa yuciiru bigayri idnin adoon idan ka qaadan qofkii kitaabka iska lahaa qof kale kitaabka siima caariyeyn kartid liannahu gayru maalikin lilmanfaca isagu manfacada iskama laha wa inamaa ubiixa lahu اlintifaac waa loo banneeyo kitaabka kusoo nafciyaa la yidhi maahane milkiga manfacada adigu iskama lihid wاlmustabiixu qofkii shayga bannaystana laa yamliku libaaxata ma milkin karo inuu shayga sii banneeyo oo qof kale uma sii bannayn karo waxay la mid tahay ka dayf qofka guriga martida ku ah laa yubiixu ligayrihi guriga qof kale uma bannayn karo adiga yaaba martii ah gurigaad marti ku tahay dad kale inaad maaragtaa idanto hebelo waa kuu idmay guriga qolkan seexo waan kuu idmay qolkan ma jirto adiga yaaba martiya manfacada iskama lihdi fayuciiru lmustaajiru mustaajirkii waa caariyin karaa duuna almustaciiri kii wax caariyeystay laakiin isagu waxba ma caariyeyn karo wa shardu lmustacaari shayga la caariyeystay shardigiisii kownuhu kownu lmustacaari shayga la caariyeystay ahaanshadiisaa shardi ah muntafacan bihi shay lagu nafcin karo waa inuu yahay maca baqaa'i caynihi shayga cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigeeda waa in lagu nafcin karo shayga la caariyeysanayo shuruuddiisa waxaa shardiya wax lagu nafcin karo wuxuu inay yihiin waa shardi markii lagu nafciyana daatadiisa iyo cayntiisu waa inay soo harayso daatadiisa iyo cayntiisu waa inay soo harayso taas la yidhi marka maxaa baxay wuxuu ku yidhi shaarixu falaa tasixu ma ansaxayso icaaratu naxwi madcuum raashinkii la cunayoo kale inaad qof caariyeyso ma ansaxayso id bil istihlaaki haddii raashinkii la halaago oo la cuno yantafic yantafi waxaa meesha ka baaba'aya almacna almaqsuudu macnihii loola qasdayey min alicaarati caariyeynta raashinkii haddaad cunto a wixii la caariyinay aaba cuntay marka shaygu waxaa shardi ah muntafacan bihi maca baqaa'i caynihi walaa tasixu ma ansaxayso icaaratu daraahimi lacagaha caariyeyntoodiina ma ansaxayso waxaan kaloon ansaxayn boqolkan dollar waa ku caariyey iyo dirhamkan waa ku caariyey ma ansaxayso muxuu ku sameyn boqolkii dollar dirhamka qofka haddaad caariyeyso waxbuu kusoo iibsanaya hadduu kusoo iibsanaya eber lacagtii lama hayo wuxuu soo celiyeyba ma hayo lacagaha waa la kala daynsan karaa waddooyin fara badan oo sharcigu u furayaa jira waddooyin fara badan oo sharcigu u furayaa jira lacagaha lagu nafciyo inaad qofkii ka daynsato haa waa dariiq sharcigu yaqaano laakiin lacag icaariye wax ansaxaya ma aha walaa tasixu ma ansaxayso icaaratu daraahimi lacagaha caariyeyntoodii ma ansaxayso walaa yasixu ma ansaxayo caariyatu ljaariyati gabadha caariyeynteediina ma ansaxayso waa gabadhii addoontii addoontiyaa loola jeeda addoomadii xilligaa jiri jiray ayaa laga hadlay walaa yasixu ma ansaxayso caariyatu ljaariyati gabadha caariyeynteedii ma ansaxayso waa gabadhii addoonta aheede lilkhidmati liajli اlkhidma adeeg dartiis in qof loo caariyeeyo gabarh addoona oo la yidhaha gabadhan addoonta waa ku caariyeeye bal muddaha kuu soo khaadumayso ma ansaxayso taas ilaa lilmaxrami shaksi maxramkeedii ah maahan shaksi maxramkeeda walaalkeedoo kale addoontii adigaa iska leh walaalkeedaad caariyeyso waxaad tidhi ha kuu soo khidmayso muddo bila muddo bila guriga ha kaaga sii shaqayso ha kuusii maaragtaa khidmayso ayaa tidhi saxiix wey leannu qofka walaalkeeda ama maxramkeeda ah ma looga baqayo fidno inuu fidno la soo wajaho ama uu gabadha fidneeyo looga baqi maayo ama qof ajnebiya waxaa looga baqi addoonta haddii la caariyo o la yidhaha kuu soo khidmayso waan ku caariyeeye inuu ku fidnoobaa laga baqi inuu ku fidnoobo ayaa laga baqi ilaa lilmaxrami qof maxramkeeda maahane aw imra'atin ama haweeney maahane addoontii haweeney waa la caariyin karaa ha kuu soo khidmayso ha kuu soo adeegto ilaa haweeney haween fidno looga baqi maayo dhexdooda shahwo iyo fidno loogama baqayo aw amase zawjin ama zawjkeedii maahan addoonta zawjkeedii addoonta sayidkiiyaa iskale zawjkana muxuu leeyahay nikaaxa zawjkeediiu marka caariyeeyey wuxuu yidhi gabadhan addoonta anigaa iska lehe ha kuu soo khidmayso waan ku caariyey waa saxiix ewel maxaa looga baqaya fidno loogama baqayn waaba ninkeediiba waaba ninkeediiba aw amase kaanad addoontu waxay ahaatay sagiiratan addoon iska yar addoontaasoo laa tushtahaa aan waxba la ishtihaynin oo xaddul ishtihaa aan gaarin ama waa gabar yaroo xadkii la ishtihayn lahaa aan gaarin taana waa la caariyin karaa yacni walow maxramkeedaba yuusan ahaan qof ajnebika ahba ha noqdo hadduu doonee leanna waa gabar saqiiro ah oo iska yaroo da-dii la ishtihayn lahaa aan gaarin aw amase shawhaa'a ama mid fil daran hadday tahana waa la caariyeyn karaa shawhaa'a qabixatulmandar ayaa loola jeedaa mid fil daran hadday tahay oo qofkii fiiriyaba shahwaba aysan ka soo dhacayn kiisaa u fiiriyaba wax shahwo aysan uga soo dhacayn shawhadaas iyadana liأjli اlkhidma waa loo caariyeyn karaa walow liljnabiyi qofka la caariyeynaya ajnebiba ha noqdo hadduu doonee waa la caariyeyn karaa hadday tahay shawhaa qabixat almandar mid maaragtaa fil daran hadday tahay oo qof maanta shahwa ay maaragta u qabanayso aysanba jirin laakiin masaladan khilaafaa ku jira shaaficiyada dhexdooda aljaariyatu shawhaa shaaficiyada dhexdooda khilaafaa ka taagan aljaariyatu shawhaa gabadha addoonta ahoo filka daran nin ajnebiya ma la caariyeyn kara oon maxramkeeda ahay sheekhan la yidhaaho cabduraxiim alisnawi isagu wuxuu leeyahay xata shawhaau laa tucaaru lilkhidmati liljnabiy midda filka daran xataa ajnebi wuxuu leeyahay cabdiraxiim alisnawi lama caariyeyn karo limaada cabdiraxiim alisnawi wuxuu leeyahay maa min saaqidatin qaacidaa jirta fiqhiya ah qaacido fiqhiyaa jirto maa min saaqidatin ilaa walahaa laaqida qof dadka indhahoodii ka dhacday ma jirto oon la fiirinayn oo foolxumo dartee aan loo fiirinayn ilaa walahaa laaqida qof gurubsaday leeda wixii dhulka ku dhaca qofaa iska gurubsanaysa maaha adiga hadday kula fil daran tahay miday la roon tahay xoogaa miday xoogaa la roon tahay adiga haddaysan shahwa kuu qabanayn waxaa laga yaabaa miday shahwo u qabanayn oo waxaas baan kala ogeynba oo meel kale ka fiirinayo meel kale ka fiirinayo fildarro iyo filwanaag waxaasba aan u muuqanba midaa iska jira cabdiraxiim alisnawi marka isagu wuxuu leeyahay oo culimmada shaaficiyada ugu waaweyn ka mid a addoontu hadday shawha tahay oo ay fil daran tahay lama caariyeyn karo qof ajnebi ah liannahu maa min saaqida ilaa walahaa laaqida wax walboo dhaca qof gurubsanaya iska jira oo dhahay iiga dari mayso iiga dari mayso mid dhahayaad jira oo iska qaadanayo marka masaladaas waxaa baxsiyey cabduraxiim alisnawi min kibaar a'immati shaaficiya a'immada shaaficiyada dadka ugu waaweyn ayuu sheekhu ka mid yahay walaa budda waxaa laga maarmaan min lafdin dhawaq waa laga maarmaan qofka markaad wax caariyeynayso inaad hadashid oo siiqo la isticmaalo laga maarmaan maxaa dhawaqii ka mid a wadaalika ka acartuka shaygan waa ku caariyeeyey ama isagiyaa kugu bilaabayo wuxuu ku leeyahay aw amase acirni shaygan icaariye saas in loo hadlo shardi wey niyo kuma ansaxdo mujaradu niya caariyada kuma ansaxayso niyo oo keligeed oon la hadlin oo wax siiqa aan la isticmaalin caariya kuma ansaxayso walaa budda waxaa laga maarmaana min lafdin dhawaq waa laga maarmaan wadaalika ka acartuka shaygan waan ku caariyeeyey aw amase acirnii shayga icaariye wa mu'natu raddi soo celinta shayga la soo celinayo qarashkiisii hadhow shayga markaad soo celinayso qarashka ayaa bixinaya haddii shaygu uu u baahdo qarash in gaari lasoo saaro iyo in maaragta qarash lagu soo celiyo iyo hadduu qarash u baahan yahay yaa bixinaya qarashka wa mu'natu raddi soo celinta qarashkiisii cala almustaciiri qofkii caariyada qaatay dushiisa u ahaaday leannu isagaa ku soo nafciyey wuxuu hadday yihiin wax qarash iyo gaari iyo lasoo saarayo waxa aad caariyeysatay qofkii caariyada qaatay unbaa qarashkaas laga rabaa inuu bixiyo walikullin mid walba wuxuu xaq u leeyahay kaasoo minhumaa min almuciiri waalmustaciiri kii caariyada bixiyey iyo kii caariyada qaatay mid walba oo ka mid wuxuu xaq u leeyahay raddu lcaariyati caariyada soo celin celinteedii ayuu xaq u leeyahay mataa waqtigii caariyada uu iska radiyo shaa uu doono لأن العاaرية من العقوud الجائزة darفayn caariyadu waxay ka mid tahay cuquudda ay waxay ka mid tahay heshiisyada laga bixi karo oo labada dhinacba ay ka bixi karaan heshiisyadaas ay ku jirtaaho qofkii haddii aad kitaabka caariyeyso kuma khasbanid ilaa weligaa inuu iska hayso kitaabka oo caariyadii aad weligaa kusii joogtaydo heshiiskeedii waa ka baxay heshiiskii kitaabkii isii hal usbuucaad mثalا caariyeyso usbuuc maana hal maalin xataa kuma ogeli waad dhihi kartaa waad ka bixi kartaa waad ka bixi kartaa isaguna kii kitaabka kaa qaatay oo mustaciirka ahaa isaguna caqdiga wuu ka bixi karaa wuxuu ku dhihi karaa kitaabkaaga kaama rabe waan ka baxay heshiiskii heshiiskii caariyada lianna alcaariyata min alcuquud aljaa'izati darafayn caariyadu waxay ka mid tahay heshiisyada labada dhinacba u furan oo dhinacii uu doonaba uu ka bixi karo wlikullin mid walba waxaa u sugnaaday kulligaasoo minhumaa min almacuuri almustaciir radulcaariyati caariyada radinteedii mataa waktigii uu radiyo shaaa kulligu kulli walbaa uu doono waidaa waktigii istacaara ardan dhul hadduu soo caariyeysto lilbinaa'i liajli اlbinaa dhisasho darteed inuu dhisto ayuu dhulkan u caariyeysto aw amase lilgarsi liajli اlgarsi ama tallaal darteed inuu geedo iyo ku tallaasho ayuu dhulka u caariyeystay uma markaas kabacdi rajaca almuciiru ninkii dhulka caariyeeyey oo booska caariyeeyey ayaa caariyadii ka laabtay markuu wax ku tallaashay oo beertii maar ku abuurtay kabacdi dhulkaygaan kaa rabaa hur beer beertaada ma aqaan dhulkaygii ayaan kaa rabaa hur qalacal mustaciiru kii dhulka caariyeystay wuu fujina binaa'ahu dhismihiisa wixii uu ka dhisdhisay oo dhan guryo iyo wuxuu ka dhisay o dhan waa ku khasban yahay inuu fujiyo ow amase khiraasahu ama tallaalkiisii ayuu fujinaa wixii uu ku tallaashay goormo markuu fujinayo in sharadda haddii qofka muciirka ahee wax caariyeeyey markii hore uu ku shardiyey calayhi cala alqalci wax fujinta hadduu ku shardiyey qofkii muciirka ahaa cinda rujuuc markuu usoo laabanayo majaanan si bilaasha inuu ku fujiyo hadduu ku shardiyey aw amase kuma shardine ikhtaara almustaciiru qofkii caariyada qaataa wuxuu doortay alqalca fujin geedaha iyo dhismaha iyo inuu asagu iska fujiyo oo si bilaasha uu fujiyo ayuu doortay wa ilaa hadduusan asagu dooranin kaana lilmuciiri qofkii caariyeeyey wuxuu iska leeyahay an yaqlacahu almadkuur kaa la soo sheegay oo min albinaa'i waalgarsi tallaalkii iyo dhismihii inuu fujiyuu leeyahay wayadmana uu damaano arsha naqsihi naqsi lmadkuur kaa la soo sheegay nusqaanta gaartay nusqaantaas kabkeedana uu damaano masaladan uu rabo sheekhu halkan inuu ku faahfaahiyo waxaa weeye dhuluu ka caariyeystay dhulkaa wuxuu uga caariyeystay inuu guryo ka dhisto ama uu geedo ku tallaasho ayuu uga caariyeystay ka bacdina ninkii muciirka ahay oo dhulka qofkan caariyeeyey go-aankiisii uu ka laabtay ilaa hore maxaan usoo xusnay caariyadu waxay ka mid tahay min alcuquud allaasimati aljaa'isati min adarafayn heshiisada laga bixi karo caariyadu ka mid taha sharciyan ayaanu soo sheegnay waida istacaara ardan dhul hadduu caariyeysto lilbinaa'i liajli lbinaa dhisi darteedu u caariyeysto inuu guryo ka dhisto ow lilgarsi liajli lgarsi tallaal dartiisa u caariyeystay inuu geedo ku tallaasho uga caariyeystay uma markuu caariyeystay kabacdi rajaca almuciiru qofkii dhulka caariyey waa ka laabtay go-aankiisii ilaa caariye waa laga bixi karaahe waaba ka laabtay wiil heshiiska dhulkaygan ka array qalaca wujuuban si waajib ku ah waa fujinahay almustaciiru qofkii caariyeystay binaa'ahu dhismihiisii waajib weeye inuu fufujiyo aw amase khiraasahu ama tallaalkiisii inuu meesha ka fufujiyo waa waajib lahantidan ay ku dul dhisan yahay guryuhu ay ku dul dhisan yihiin ama geeduhu ay ku tallaalan yihiin waa xuquuqulkhayr adigu iskama lihid ewelna adigaa waxaad gashay cuquud labada dhinacba khatar ku keeni karta mararka qaar markan oo kale khatar ayay kugu keento muciirkiyaa ka laabtay muciirkii ku caariyey dhulka ayaa ka laabtay uu ku yihi guryahaaga iga fuji geedahaagana iga fuqso hadduu sidaas uu yihi qalaca wujuuban almustaciir waa waajibay ku tahay inuu geedaha fujiya wey binaa'ahu aw khiraasahu ama tallaalkiisii ayuu fujina goormo marka markuu fujinayo in sharadda hadduu shardiyey almuciiru qofkii markaas wax caariyeynayey hadduu ku shardiyey cinda rujuucu waagii aan soo laabto oo caariyada aan ka laabto bishardi inaad iga fuqsanayso majaanan markii hore shardi lagu galo xilligii aan soo laabto aniga oon hantidaydii sii ku idhaaho dhulkayda bishardi waxaan inaad iga fuqshanayso majaanan si bilaash oo aadan idhehaynin dee hantiyaa iga khasaartay hantidii wax ii celi guryihii waa dudumiye waxba igu tari maayaan ii celi bishardi inaadan idhehayn haddii heshiisku sidaas ahaa de waa waajib inuu ka fujiyo wax hantiyaho dib lagu celinayana ma laha ilaa markaasuu heshiiska ewelu u bareeray heshiiska noocaas oo kale ah ewelu madaxa gashaday isagu in sharadda hadduu shardiyey almuciiru ninkii ewel wax caariyeeyey cinda rujuuc markuu soo laabanayo agteeda hadduu shardiyey calayhi dushiisa hadduu ku shardiyey calى اlmustaciir alqalca fujinta hadduu ku shardiyey majaana si bilaash ah bishardi inaad dhismahaaga iyo geedahaaga aada iga fujinaysid ayuu yihi hadduu diidana sharcigu muxuu leeyahy ninkii guryahaaga iga fuji la yihi oo tallaalkaaga iga fuji heshiisaan galnay ilaa markii hore heshiis gale oo lagu yihi bishardi maalintaan u baahdo dhulkayga waad iga fuqsane wax qarashana kuu celin maayo markii hore heshiis la galay heshiiska waxba kama jiraan waa diiday ma fujinayuu yihi sharcigu muxuu ku waajib yeeli de hadduu diido markaas muciirku wuxuu xaq u leeyahay xoog inuu isaga fujiyo guryaha gacantaasaa la gelay gacantaasaa la gelayo waa fufujinaa haddii ay isku qabtaan shardigana oo kii geedaha ku tallaashay meesha guryaha ka dhistay uu yihi shuruuddaas waxba kama jirto waxba kama jirto wax shardi lama gelin anigu kii dhulka lahaana uu leeyahay shardi waan la galana yaa loo rumayn dhaartiisa waxaa loo rumaynaa almuciir ninka dhulka iska leh kan dhulka iska leh laleeyahy ku dhaaro shardigaa inaad la gashay hadduu yidhaaho uu ku dhaarto shardigan inuu la galay dee wixii waa laga fujinaa marka dee meesha xukuumad iyo dowlad ay ka jiraan ninkana laleeyahay ka fujiya wax qarashana dib loogu celin maayo isagaa heshiis khatara galay heshiis halistiisu leedahay isagaa galay ninka in sharadda hadduu shardiyey almuciir calayhi mustaciirka dushiisa alqalca fujinta hadduu markii hore uu ku shardiyey aw amase ikhtaara almustaciiru ama qofkii dhulka caariyeystay ayaa isagu wuxuu doortayba alqalca fujinta ayuu doortay ama asagaaba ikhtiyaarkiisa yidhi anaa ku fuqsanaya waxayga de waa fuqso haddaed fuqsanayso marka dee asaga ikhtiyaarkiisa uu ku fuqsanayo oo fuqsan liannahu milkuhu waa milkigiisii goorkuu doono ayuu fujin karaa وإlاa hadii kale in lam yakun shardu walaa اkhtiyaar in lam yakun shardu walaa اkhtiyaar shuruud la galayna ma jirto la yihi xilligan u baahdo bishardi inaad iga fuqsanayso waxaa اkhtiyaarna ma jirin oo ninkan inuu اkhtiyaarkiisii geedihiisii ku fuqsado ama guryihiisii uu ku fujiyana ma jirto labadaba ma jirto wailaa haddii اkhtiyaar uusan jirin shardina uusan jirin kaana lilmuciiri kii wax caariyeeyey wuxuu xaq u leeyahay an yaqlacahu ay اlmadkuur wixii lasoo sheegay oo geedihii iyo guryihii wuu iska fufujin karaa wayadmanu wuxuuna damaani arsha naqsihi naqsi اlmadkuur kaa lasoo sheegay nusqaanta gaartay nusqaantaa kabkeedana asaga laga rabo markii hore shuruud lama gelin oo ma dhihin bishardi markaan soo laabto bilaash inaad iga fuqsanayso kanina ikhtiyaarkiisa kuma fujin arrintu marka maxay u taallaa waxa dhan waxaa hindisay muciirkii kii wax caariyey oo dhulka iska lahaa ayaa hindisaha iska leh hadda adugu haddaad soo laabatay oo hindisaha adugu aad iska leedahay sharcigu xaq uu kuu siiyey inaad waxaan iska fujiso ilaa dhulka adigaa iska leh laakiin markaad fujiso wixii maaliyadda ka nusqaamay waad u celinay qofka maaliyadda wixii ka nusqaamay waad u maaliyadda wixii ka nusqaamay maxaa loola jeedaa matalan guri tusaale ahaan guryuhu laamyeri ahaayeen afar qol oo laamyeri ah ayuu ku dhistay markii horena shuruud ma jirin ikhtiyaarkiisana laamyeriga ninkan kuma fuqsan ninkii dhulka iska lahaa unbaa go-aanka yeeshay oo soo laabtay isagaana fujiyey markuu fujiyey laamyerigan waxaa la leeyahay mar intii uu guriga ku dhisnaa oon la dumin ha la qiimeeyo guriga intuu saa ugu dhisan yahay oon la qiimeyn kun dollar wey laamyeriga markii la fujiyey oo wixii masaamiirtii iyo laga bixbixiyey wax la dulduleeliyena ha la qiimeeyo laamyeriga sidan haddii lagu qiimay sideed boqoloo dollar maxaa nusqaamay laba boqolaa nusqaantay labadii boqol iska dhiibaa la leeyahay ninkii dhulka iska lahaaw ninkii dhulka iska lahayo arshu naqsigu laba boqol wey laba boqol iska keen adna laameerigaaga qaado sharcigu saasuu ku xallina marka sidaas ayuu sharcigu ku xallin wailaa haddii kale hadduusan shardi jirin ikhtiyaarna uusan jirin kaana lilmuciiri qofkii dhulka caariyey wuxuu xaq u leeyahay an yaqlachu ay lmadkuur waxaa lasoo sheegay inuu iska fufujiyo wayadmana arsha naqsihi nusqaanta kafkeedana uu markaas uu damaano wayadmanu wuxuu damaanay arsha naqsi naqsi اlmadkuur kaa la soo sheegay nusqaantiisa nusqaantaa kafkeedana uu damaanay ow amase wuxuu sharcigu uu xaq u siiyey haddii kale yatamallaka inuu milkiyo kii muciirka ahay oo dhulka caariyey hu ay lmadkuur waxaa la soo sheegoo dhan inuu asaguba iska qaato guryihii iyo geedihii inuu iska qaato biqiimati qiimati اlmadkuur kii la soo sheegay qiimihiisiina uu ku milkiyo oo qiimihiisi uu ku qaato ama sharcigu wuxuu kaluu xaq u siinaya waxaa la leeyahay guryahan waxba ha fujin afartan qollo laamyeriga ninkani ku dhistay waxba ha fujinin geedahanna waxba ha fujin waa laguu qiimaynaahe qiimaha ku qaado aduu dhulka ma leeda guryahana qaado waa laguu qiimeyn laakiin war guryahan waa imisaa la leeyahay qarashkooda waa kun dollar kunka dollar u celina halkaa ka bax hadduu doona saasoo samayn kara hadduu doonana saas wuu samayn karaa ow amase baqaa ama wuu baaqi yeeli ninkii dhulka iska lahaay oo muciirka ahaa hu ay lmadkuur waxaa la soo sheegay ayuu baaqi yeeli bilujrati ama ujro ayuu markaas ku baaqi yeeli ama haddii kale wuxuu khiyaar u leeyahay waa baaqi yeeli oo wuxuu leeyahay war meeshaada wuxuu ha kuugu yaalaan laakiin ujraa la rabaa ujro ayaa la rabaa meeshaada waxaa kuugu yaalaan dhulka anigaa iskale ujran laakiin ku baaqi yeeli ujro ilaa dhulka anigaa iska leh saddexdaas mid ka mid a ayaa sharcigu khiyaar uu siiyey qofkii muciirka ahaa oo dhulka iska lahaa waidaa waktigii isticaara shaksigu uu soo caariyeysto ardan dhul hadduu soo caariyeysto liziraacatin liajli ziraaca abuur darteed hadduu usoo caariyeysto warajaca almuciiru ninkii dhulka caariyeyana uu soo laabto oo caariyadii uu ka laabto baqaahaa markaas wuu baaqi yeeli yacni ziraacadii iyo wixii lagu abuuray waa baaqi yeeli ila alxasaadi ilaa shafashada laga gaaro ziraacadii wuu baaqi yeeli bilujrati ujruna ku baaqi yeeli masalada meesha sheekhu uga hadlayo waxaa weeye dhulu wuxuu ka caariyeystay inuu wax ku abuurto galley iyo digir iyo inuu ku abuurto ayuu uga caariyeystay isagu markuu gallaydii iyo digirtii iyo dhulkii ku abuurtay ilaa caariyadu waxay ka mid tahay heshiisyada laga bixi karee kii dhulka iska lahayaa soo laabtuu yidhi waa ka baxay heshiiskii dhulkaygaan rabaa anigu dhulkaygii ayaan rabaa sharcigu marka wuxuu xaq u siiyey inuu yidhaaho war waxaan waan kuu baaqi yeeli waxaan ha iga fufujinin digirtan ii baxaysa iyo waxaan iga fujiyaysa ii baaqi yeelo ha iga fujin laakiin ujro iga qaado ujradayaa qaadanaya ninkii dhulka iska lahaa ninkluska lahaa wuxuu yeeli waan kuu baaqi yeeli laakiin ujraysi wuxuu ha kugu yaalaan beertu meesha ilaa ay ka bislaato meesha aad ka shafanayso oad ka guranayso miraha ha kugu yaalaan laakiin intaa ijaara kaa rabo sharcigu xaqu waida stacaara ardan dhul hadduu caariyeyso lisraaca warajaca almuciiru kii caariyeyna uu laabto baqaaha ziraacada waa baaqi yeeli karaa ila alxasaadi ilaa shafashada laga gaaro shafashada maxaa loo jeedaa beertu ilaa ka bislaato oo la goosanayo bilujrati iyuu ku baaqi yeeli ijaar walow rakiba daabatan hadduu shaksigii daabad koro oo waqaala uu yidhaaho shaksigii daabadda koray istacartuhaa daabadda anigu waa caariyeystay uu yidhaho faqaala uu yidhaaho ninkii daabadda iska lahaana ajartukahaa waa kaa ijaarey caariye ma ahayn waxaan ku heshiinay lacag iga sii ijaaraan ku heshiinay ee caariye ma ahayn yaa loo rumay labadaa isqabtay falqowlu hadalku qowlu maaliku ninka maaliga ah ee daabadda iska leh qowlkiisa dhaartiisa loogu rumay daabadduu koray daabaddii markuu koray gaari ama faras ama dameeri wixii la mida ayuu koray daabaddii markuu koray waxaa la yidhi daabaddan lacagteedii iska keen ijaaray ahayd ninkii daabadda iska lahaa dhahay daabaddan ijaaray ahayd lacagteedii isi muddaad ku socotay oo ku safraysay lacagteedii isi markaasuu yihi istacartuhaa caariyan bu ku heshiinaba oo kaa caariyeystay meesha ijaar ma ahayd kii daabadda iska lahaana wuxuu yidhi ajartukahaa waa kaa ijaaraya caariye ma ahayna lacagta isi yaa loo rumayn falqowlu qowlu maalik qofka daabadda iska leh ayaa dhaara laleeyahay daabadda ninka iska leh ayaa dhaara laleeyahay in ma biyamiinihi dhaartiisaa loo rumayn in madat muddatun lahaa ujra hadday soo wareegtay muddo ujro laga qaadi karo muddo ujro laga qaadi karo oo daabooyinka noocaas oo kalea lacag laga qaadi karo muddadaa hadduu ku shaqaysanayay oo uu saarnaa keenaa laleeyahay maaliggaana loo rumay dhaaraa laleeyahay wakadaa waxaa la mida low qaala hadduu yidhaaho shaksigii khasabtahaa daabadda waad iga boolisay minii xaggayga waad iga boolisay waad iga dhacday xoogaad iga haysataa daabadda xoog ayaad iga haysataa hadduu yidhaahana waa la mid waxaa sidaas oo kale la mida ninkan wuxuu leeyahay acartani daabaddan waad i caariyeysay caariyan kaaga haystaa kii daabadda iska lahaana wuxuu leeyahay bal kasabtahaa minii waad iga dhacday xoogaad iga haysataa xoog ayaad iga haysataa masaladii hadda aanu soo marnay ayay masaladani la mid tahayoo fayusadaqu lmaaliku maaliggaa laleeyahay dhaaro ninkii daabadda iska lahaa ayaa laleeyahay dhaaro in baqiyat alcaynu haddii cayntii ay baaqi tahayoo cayntii la soo celin karo wamada tilka muddadaasna ay soo wareegto muddo ujro laga qaadi karo muddadaasna ay soo wareegto lianna alasla cadamu lidni sida asalka ahi waxaa weeye inuusan u idmin oo caariye uusan ugu idmin asalku sidaas wakadaa waxaa la mida low qaala hadduu yidhaaho kasabtahaa minii daabaddii waad iga dhacdo waad iga boolisay wayajib waxaa waajibaya damaanu lcaariyati caariyada damaankeedii ayaa waajibaya biqiimati yowmi talafi talafka maalintiisii maalintaa qiimaheedii in lagu damaano ayaa waajibaya caariyadii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay ninkii caariyadii way ka talaftay caariyadii wuxuu caariyeystay kitaabkii uu caariyeystay daabaddii uu caariyeystay ma hayo wixii way baabi'een waa halaagsameen haddii marka wixii caariyadii shaygii caariyadu wixii uu talfay waxaa waajib noqonaya inuu damaano qofkii caariyada qaatay ayaa laleeyahay shayga qiimihii uu joogay maalintii uu kaa dhimanayo uu kaa baaba'ayay shaygu qiimihii uu suuqa ka joogay qiimaha iska keenaan laleeyahay qiimahaasaa laga gudsan lannahu xadiis waxaa soo arooray nabigu salى اllahu alayhi wasalam uu yihi alcaariyatu madmuuna alcaariyatu madmuuna caariyada waa la damaanaa ayuu yihi nabigu salى اllahu alayhi wasalam baabu اlgasbi haadaa midkani baabu اlgasbi baabu axkaami اlgasbi boolida iyo dhaca axkaamtoodii ayuu u baab yahay baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa qofku hadduu qof hanti uu ka dhaco ama hanti uu ka boobo xukunkeedu maxay noqon xukunkeedu maxay noqon wuxuu ku yidhi sheekhu wahuwa gasbiga dhaca iyo boolidu min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ayay ka mid tahay dembiyada waaweyn oo xuquuqda bini aadamka laga galo dembiyada ugu khatarsan weeye qof xoolihiis iyo hantidiis in la dhaco oo la booliyo wahuwa gasbiga iyo boobku an yastawliya shaksigu waa inuu qabsado calaa xaqi gayrihi gayrkii xaqiisa waa inuu qabsado bigayri xaqin xaq la-aan waa inuu qof kale xuquuqdiisa iska qabsado daabad ha noqoto gurigiis ha noqoto kitaab uu akhrisanayo waa inuu xaq kale uu dhaco wey qofka xaq darro isaga haysto xaq darro inuu isaga qabsado qof kale xaqiisii kaasa waxaa la yidhaahaa gasbi dhac ama booli maxaa ka mida marka shay xaq darro lagu qabsaday oo isagu xuquuqdiisii aan ka mid ahay wadaalika ka rukuubi daabatihi daabati اlgayr shaksi kale oo gayrkiisa ah daabaddiisa koriddiisii oo kale daabad qofka meesha u tiilo iska koray biduuni idni mana u idmin looma idmin daabadiiu iska koray shayga inaad wadatid oo gurigaaga aada geysatid oo garaashkaaga aada geysatid shardi ma ahan qofku daabad uu iska leeyahay haddaad ku fadhiisato daabadda oo iska korto biduuni idnin waa qasbi xaaraan wey boolin wey san kuu fasixin wey waljuluusi wa kaljuluusi ku fadhiisasho oo kale calaa firaashihi firaashi اlgayr gayrka firaashkiisii lagu fadhiistay oo kale waxaa kaloo ka mid a dhaca iyo boolida ka mid a qof kale derin uu leeyahay ama firaash uu dhigtay aada isaga fadhiisatay biduuni idni war firaashkan adigaa iskale ma ku fadhiisan karaa war ma ii idantay midna ma dhihin salkuu iska dhigay un biduuni idni waa qasbi waxyaalaha tusaalooyinka sheekhu uu soo qabtay waa tusaalooyin la daa'if oo aada u qarqarsoon dadkuna ay fududaysanayaan waxa ugu yaru ka soo qabtay waxa ugu yarow dadku ay fududaystaan ayuu sheekhu ka soo qabtay qof firaashkiisii oo aan laguu idmin oo aan laguu fasixin oo ridihiisii aadan rajaynoo qof aad isku kalsoontihin oo saaxiib aad tihiinoo waxyaalahaas oo kale aan dhibba u arkayna qof aad saa isugu fiicantihinna qofku ma aha saaxiibtinimo iyo qof aad ridihiisa rajaynayso ma aha qofkuu fasaxayna ma aha firaashkiisii aad isaga fadhiisato waa booliw dhac aada dhacday aw amase dukhuuli daarihi ama shaksiga gurigiisii gurigaas gelitaankiisii iyo wa iscaajihi shaksiga ka saaridiisii minhaa min addaar gurigii shaksiga laga saaray qof kale gurigiisa ayuu iska galay bigayri idnin mana loo idmin qof hadda mucaamalo ay ka dhexayso ridihiisa uu rajaynayana ma aha dad sidaa isku yaqaano oo ridihiisa uu rajaynayana ma aha guri kaleu dalaq iska yiri guri islaameed oon loo fasixin ayuu iska galay waa qasbi booligu wa iscaajihi wa ka iscaajihi shaksiga ka saaridiisii oo kale minhaa min addaar daartii laga saaray qof guri uu degan yahay ama isagu iska leeyahy wuxuu yidhi qasab uga soo baxo guriga ka soo baxo banaanku ka saaray isagiyaa galay gurigii waa booligu dhac wey waxaas wa cala alkaasibi qofka wax dhacay oo wax booliye dushiisa waxaa ah arraddu soo celin hantidii uu booliyey inuu soo celiyo ayaa waajib ku ah bimu'natihi maca mu'natihi mu'nati raddi soo celinta qarashkeedii micigeedii ayay waajib ku tahay inuu shaygii soo celiyo shaygii inuu soo celiyo iyo qarashka ku baxaya soo celinta labadaba isagaa laga rabo wain talifa almaqsuubu shaygii la booliyey hadduu talfo fii yadihi yadi alkaasib kii wax booliyo wax dhacay gacantiisii hadduu ku talfo aw amase atlafa asagaa talfiyey oo dilay hu shaygii ninkii kaasibka ahay oo dhacay ayaa shaygii talfiyey lamina ninka tuugga ah ee kaasibka ah asagaa damaanaya hu shaygii uu talfiyey asagaa damaanaya bimilihi mili shay shaygaas mahalkiisuu ku damaani in kaana shaygu hadduu yahay miliyan shay mili loo nisbeeyey hadduu yahay miligana horay ayaan usoo baranay maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaasa salamu fiihi aan kusoo qaadanay wuxuu ku yidhi sheekhu wain talifa almaqsuubu fii yadihi yadi lkaasib shaygii la booliyey hadduu ku talfo ninkii booliyey gacantiisii ayuu ku baaba-ay aw atlafa ama asagaa talfiyey kaasibkii ninkii wax dhacay naftiisii ayaa shaygii talfiyey daminahu kaasibku shaygii talfay bimilihi shayga mahalkiisu ku damaani in kaana shaygu miliyan hadduu ahaa shaygu hadduu mili ahaa lamaantiisa lagaa rabo mahalkiisii keen ayaa la leeyahay mili marka maxaa loola jeedaa miliga waanu soo qaadanayo maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi waa wixii la beego ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay kaasa waxaa la yidhaha mili tusaale ahaan miliga maxaa ka mid a raashinkiyaa ka mid a raashinkii la beegayey ama la miisaamayey ayaa ka mid a loor tusaale ahaan beriis ah ayuu dhacay kaasibkii loor beriisa ayuu qofka ka booliyey de loorkii beriiska hadduu ka booliyo loorkii beriiskana uusan gacanta ku hayn ama uu cunay ama uu talfiyo meel kale uu geystay isagu loorkii oo kalea laga rabaa ilaa waa mili shaygii shaygii waa miliye isagii oo kale keenal loorkii beriiska ahaa ken wa biqiimatihi qiimati shayi shayga qiimihiisiiyuu bixinahu ku damaani in kaana shaygu hadduu ahaa mutaqawiman shay mutaqawimoo qiimoobaya hadduu ahaa shaygu hadduu shaygu shay mili ah uusan ahayn ee mutaqawim uu ahaa qiimihiisaa keeni masalan kitaab uu ahaa kitaabkii lamana beego lamana miisaamo kitaabka waa mutaqawim kutubtu mutaqawim qiimihiisii kitaabka keenaa la leeyahay kitaabkii aada dhacday oo haddana aada talfisay ama aada lumisay qiimihiisii keen ayaa la leeyahay wuxuu rabaa sheekhu marka miligii inuu noo suureeyo mili maxaa la yidhah tacriifkiisii iyo xadayntiisii walmiliyu shayga miliga la yidhah maa ayo ladii kii un yukaalu huwa shayga la beego wixii la beegaa la yidhaha mili aw amase yuusanu la miisaamo wixii la beego ama la miisaamo sharaxa wuxuu kugu daray wajaaza salamu fiihi salamkuna uu ku bannaan yahay wixii la beego ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay ayaa la yidhaha mili maxaa ka mid a ashyaadaas miliga la yidhaha kalmaa-i biyihii oo kale biyihii litarada loo isticmaalaa litarkii waa beegoo kale u lamid yahay litar haddii lagu cabiro wax la beegayoo kale lamid tahayo wadalika kalmaa-i biyihii oo kale waa mili walxubuubi raashimihii xabadda ah jamcu xabin xab xubuub lagu jamciyey oo xabadihii raashinka ahaa ayagana waa la beegi waladhaani oo kale waladhaani saliidyaalkii ama subagyaalkii subagii ama saliiddii isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha la beegayo ayuu ka mid yahay wanuxaasi maartii oo kale iyadana waa la miisaami maartii iyadana waxyaalaha la miisaamay ka mid tahay walmiski miskigii oo kale wayo isagana shaygii miskiga ahaa waxyaalaha la miisaamo isaguna ka mid yahay sida dahabka loo miisaamo oo kale ayaa loo miisaami walqudni suufkii iyo walcinabi waa la miisaami iyaguna mawsuunu suufkii iyo cinabi iyagana waa la miisaami wazayti saliiddii oo kale kutubta kitaabkan xaashiyeeye sida xaashiyatu tirmisi waxay leedahay meesha sheekhu yihi wazayti wuxuuba soo hoosgelayay waladhaani ilaa aladhaanku waa jamcu duhnin duhniya waxaa lagu jamciyey adhaan waduhnu bimacna zayti wasamni duhnigana subagna waa la yidhaah saliiddana waa la yidhaha marka xagguuba isaga kaaftoomi lahayo xagguu iska soo geli uu leeyahay xaashiyatu tirmisi marka sida axsanka ah oo wanaag badnaan lahayd xaashiyatu tirmisi waxay leedahay waxaa fiicnayd wazayti meesha sheekhu uu yihi inuu ku bedelo wal labani caanihii caanihii inuu ku bedelo leanno caanuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha la beego ayay caanuhu ay ka mid yihiin ilaa saliidda waxay soo hoosgeli wal adhaani halkaas soo hoosgeli marka caano meesha inuu ku bedelo ayaa fiicnaan lahayd ayuu leeyahay xaashiyatu tirmisi wadaqiiqi waka daqiiqi daqiiqii oo kale budadii waxyaalihii budadii raashinkii la budeeyey oo kale lalgaaliyati gaaliyadii maya isku dardarkii lalgaaliyati isku dardarkii maya kaas isaga mili lama yihaaho haaliyada mili lama yihaaho isaga haaliyadu maxay tahay isku dardarku waxa isku dardaran maxay yihiin haaliyadu waxa weeye waa akhlaaq min الطiibi kalmiski wاlcambari akhlaaq min الطiibi waxyaalo badan oo udug iyo caraf laysku dardaray kalmiski wاlcambari sida miski iyo cambar iyo laysku qaso laysku dardaray kaasaa waxaa loo yihaahaa algaaliya al waxyaalaha gaaliyadaahi mili lama yihaaho lanna waxa waxaan mili loo dhihi karin laa yajuusu fiihi asalam salamku kuma banaana ilaa waxyaalaha isku qasan oo qadarkoodiina aan la garanaynin salamku kuma banaanaan jirin wa hiyaabi dharkii oo kale isagana waa la dhudhumiyaa maa yudracu ayuu soo geli dhudhunka iyo taakaynta ayuu soo geli dharkii waa mili wamaa yudracu wixii la dhudhuminayey isagana miligu soo geli wadalika naxwu athiyaabi dharkii oo kale wاlakshaabi qoryihii oo kale qoryaha maxaa loola jeedaa alwaaxda oo kale wey alwaaxda la kala iibsanayo kuwaasoo kale ayagana loola jeedaaho maa yudracu ayuu soo geli waxyaalaha la dhudhuminayo ayaguna soo gelayaan fahaadihi kuluhaa mutaqawima ashyaadaas iyagana waxaa weeye waa mutaqawima lalgaaliyati gaaliyadii maya wathiyaab waxay ku cadfan tahay lalgaaliya lalgaaliyati gaaliyadii maya wathiyaabi dharkii maya wamaa yudracu wixii la dhudhuminayana maya naxwi hiyaabi dharkii iyo walakhshaabi qoryihii kuwaasi iyagu lama yihaaho mili fahaadihi kuluhaa mutaqawima ashyaadan mutaqawima la yidhaha alwaaxda iyo dharka iyo gaaliyadan cambarka iyo miskiga ka kooban iyo kuwaasi mili lama yihaahe mutaqawim ayaa la yidhaha wuxuu ku yihi sheekhu wa ama almutaqawimu miligii uu kuusoo sheegaye mutaqawimna maxaa la yidhaha ashyaada qiimaha lagu damaano oo la leeyahay ha la qiimeeyo kuwaasina maxay yihiin wa ama almutaqawimu shaygii qiimoobayey oo la leeyahay ha la qiimeeyo fa yudmanu mutaqawimkaas waa la damaanaa biaqsaa qiyamihi shaygaa mutaqawimkaa qiimooyinkiisa qiimaha ugu fogaanshaha badan qiimadii ugu qaalisanayd uu soo maray ayaa lagu damaanay min algasbi min waqti اlgasbi waktigii boolida laga bilaabo ila talafi ilaa waqti talaf ilaa waktigii uu talfaya laga gaaro hadduu shaygu yahay shay la qiimeeyo shaygu hadduu yahay shay la qiimeeyo sida kitaab uu booliyey oo kale ilaa kitaabkii mili ma ahan lama beego lamana miisaamo kitaabkii mili ma ahan maadaama isagu mutaqawim uu yahay kitaabkiina uu ka baaba'ay maalintii kitaabkan uu booliyey oo uu dhacay iyo maalintii kitaabku uu ka talfay inta u dhexaysa qiimihii kitaabkaas uu soo maray qiimaha ugu sarreeya ayaa ninkii wax dhacay laleeyahay iska ken waa tashdiidan calayhi saa lagu adkaynay leanna waa kaasib xaqdarru u qaatay wuxuu ku yidhi sheekhu watalafu shayga talafkiisa talafkaasoo bilaa gasbin booli la-aan ahaaday yudmanu waa la damaanaa shayga talfay bilaa gasbi biqiimati milihi shaygaa mahalkiisa qiimihiisii ayaa lagu damaanaa yowma talafi talafka maalintiisiina la qiimeynayo maalintii talafkii ayaa loo qiimeynaya wa talafu talafkii talafkaasoo bilaa qasbin booli la-aan ahaaday yudmanu talafkaas booli la-aanta ahaaday waa la damaanaa biqiimati milihi shaygaa mahalkiisa qiimihiisi ayaa lagu damaanay yowma talafina la qiimeynayo shaygii hadduu qofka gacantiisii ku talfay laakiin shay uu booliyey uusan ahayn maalan caariyoo kale waa caariyeystay gacantiisii ku talfay maxaa la qiimeynaa maalintii uu talfay qiimuhu joogay bis laakiin ma la dhahayo sidii tuuggii iyo kaasibkii wax dhacay oo kale aqsa alqiyam shaygan qiimooyinkii uu soo maray qiimaha ugu qaalisan ha lagu qiimeeyo ma la dhahayo waalaydi gacmaha gacmahaasoo almutaraatibatu ka dhalatay calaa yadi alkaasibi kii wax booliyey gacantiisii gacmihii ka dhashay aydi damaanin damaanka gacmahoodii wey waa gacmo iyaguna wax damaanaya wain jahila saaxibuhaa saaxibu اlaydi gacmaha saaxiibkeedu haba ka jaahil noqdo algasba boolida haba ka jaahil noqdo hadduu doono masalada sheekhu halkan uga hadlayo waxaa weye ninkii waxaan dhacay qofaa ka sii iibsaday qof ayaa ka sii iibsaday qofkii wixii ka sii iibsaday ayaa lagu arkay markaasaa qofkii wuxuu ku yidhi war alaabtan anigaa iskale anigu alaabtan hebelaan ka iibsaday hebelka adigaa yaqaana u raacaa lagu leeyahy adigu tuugii oo kale lamidta shaygu horta gacantaadama lagugu arkay kii kaasibka ahayoo wax dhacay oo wax boobay xukunkiisii oo kalea gacantaadu leedahay shaygii waa lagaa qaaday war qiimihiisii hala ii celiyo anigu waan iibsadayoo ma dhicine kii u doonaa laleeyahy tuuggii balaayqabahii balaayqabihii u doona ninkan waxba ma celinayo asaga wax uu celinayo ma jiraan ninkii saaxibulxaqa ahaa wax uu celinayo ma laha leanna waxa wey qofkan saaxibulxaqa laysugu dari maayo hantidiisii oo laga boobay oo muddo ay ka maqnayd iyo inuu hantidiisii lacag ku bixiyo hantidiisii inuu lacag ku bixiyo laysugu dari maayo qofkii marka gacan kasta oo ka ratibantay ama farac ka noqotay ninkaa wax dhacay gacmihiisii ka dhalatay caariyaha looga qaato iib ha looga qaato asagii ha laga sii dhaco mid kale ha ka sii boobo kaasoo dhan gacmahoodu aydi damaan gacmahoodoo dhan waxbay damaanaya qofkii saaxibulxaqaana wax qarasha oo uu bixinayo ma laha war aniga shaygan kaama boobin oo kaama dhicine hebelaan ka iibsaday hebelkii u doono qaraaru damaan cala alkaasib wey damaanka dhan meeshuu ku biyo shubanayo waa ninkii dhacay alaabta kaa u doonaa laleeyahay walaydi gacmaha gacmahaasoo almutaraatibatu ka dhalatay calaa yadi lkaasibi kii wax dhacay oo wax booliyey gacantiisa ka dhalatay aydi damaanin damaanka gacmahoodii wey wain jahila saaxibuhaa saaxibu اlaydi gacmaha saaxiibkeedu haba ka jaahil noqdo algasba boolida haba ka jaahil noqdo hadduu doono xataa ha yidhaaho ma ogeyn waxaana in lagaa soo dhacay aday ku taala leeyahy haddaadan ogeyn ama ogaaw ama ha ogaan qofkan xuquuqdiisa ma yihiin iska keenaa laleeyahay walaa yadmanu shaksigu ma damaanto alkhamra khamro ma damaanayo hadduu khamradii daadiyo khamradii hadduu qof ka daadiyo ma damaanayo wasaa'ira najaasaati najaasaadka baaqigoodiina ma damaanayo iyagana shayga sidiisaba la damaanayo shay sharcigu ogol yahay waa inuu yahay shay sharcigu in lagu nafciyo ogol yahay waa inuu yahay tanag khamraahoo meeshan u yaallo qofku hadduu laad ku dhufto tanadkii khamraha ahaa oo uu ka daadiyo ma la dhahayo khamrada qiimaheedii iska ken khamra daadisay waxa xaaraamta ah oo sharcigu is- sidiisaba aan miisaan agtiisa kulahayn lama damaano wax damaana male walaa yadmanu shaksigu ma damaanayo alkhamra wasaa'ira najaasaati iyo najaasaadka baaqigooda najaasaadka baaqigooda maxaa ka mid a ka demi dhiiggii oo kale dhiiggii masuuxa ahaa oo la shubmayay dhiiggaasaa weel ugu jira markaasu wuxuu rabaa wej xaaraana inuu isticmaalo qaab xaaraano dhiigga inuu cabo oo kale ayuu rabaa ninaa ka daadiyey war dhiigaa daadisay qiimihiisii ken ma la dhahayo lanu dhiiggu waa xaaraan waa nijaaso nijaaso walow khalada hadduu isku qaso shaksigii haasibka ahayo wax booliyey almaqsuuba shaygii la booliyey bigayrihi shaygii maqsuubka ahay oo la booliyey gayrkiisu ku dhex qasay lazimahu haasibkii wax booliyey waxaa ku laazimaya tamyiizuhu soocidiisii tamyiizuhu tamyiizu lmaqsuub shaygii la booliyey soocidiisiiyo minhu min algayr shayga kaleu ku qasay oo gayrkaa inuu ka sooco ayaa laasim ku ah wa in shaqa haba dhibo atamyiizu kala soociddu dhibba ha ku noqotee ka sooca la leeyahy maalan qofkan beriis loor beriisuhuu ka dhacay loor beriisa markuu ku dhacay wuxuu ku dhex daadiyey loor kaloo digirah uu ku dhex daadiyey ka soo soc war waa dhibe m xabad xabad miyaan usoo qaban adigay ku taalaalay waxaan so adigu ma dhicin falkana so adigu ma samaynin dhibkaaga qaadaa laleeyahay ka soo soc dhibkaada adigoo qoorta kuugu jira saas loola jeeda walow khalada hadduu qaso ninkii kaasibka ahay wax dhacay almaqsuuba shaygii maqsuubka ahay oo la booliyey bigayrihi hayr lmaqsuub hadduu ku qasay lazimahu waxaa ku laazimaya shaksigii tamyiizuhu tamyiizu lmaqsuub shaygii maqsuubka ahay oo la dhacay soocidiisii oo minhu min algayr shayga uu ku qasay waa inuu ka sooco wa in shaqa atamyiizu kala soociddu haba dhibto hadday doonto fa in tacadara hadduu adkaadana hadday suurtogeli weydo waxan in laga sooco hadday suurtogeli weydo see la yeeli maalan wuxuu ka booliyey liiter saliidahu ka dhacay liiter saliida ayuu ka dhacay liiter kaleu ku dhex shubay oo saliid kale ayuu ku dhex shubay ka sooc miyaa laleeyahy yaa ka sooci kara wax suurtagelaya ma aha wixii haddaysan suurtogelayn see la yeeli marka fain tacdara hadduu cudurtoobo atamyiizu wax kala soociddii haddaysan suurtagal noqon faka taalifi shaygii xukunkiisa wuxuu noqonaa asagoo ka talfo ka daatay oo kale hadduu ka daatana waan soo qaadano shaygii uu talfo xukunkiisu waan soo qaadanayo waxaa loo kala saarayey mithli miya mase waa mutaqawim hadduu mithli yahana shayga mahalkiisu ku damaanayey hadduu mutaqawim yahana aqsa alqiyam qiimihii uu soo maray shaygu qiimaha ugu sarreeya ayuu ku damaanaya aan soo marnay allah subxana wa taala